wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland maxamed faarax maxamuud ayaa dhagax dhigay wadooyin muhiim ah oo ku yaala magaalada gaalkacyo munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano taliyayaal booliiska ka tirsan maamulka gobolka kan degmada iyo guddiga horumarinta degmada gaalkacyo ee puntland duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdirasaaq maxamed iyo gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheekh cali ayaa ka hadlaya muhiimada wadooyinkan la dhagax dhigay ay u leeyihiin bulshada magaalada gaalkacyo waxaa runtii farxad noo ah inay wasiirada dowladda puntland ay noo dhagax dhigayaan waddada maynka ah ee magaalada gaalkacyo waddadan runtii waxaa bixiyey dowladda puntland waa ballanqaadkuu ballan qaaday madaxweynaha siciid cabdulaahi deni waxaan cod dheer uga mahad celinaynaa runtii ballanqaadkaas iyo fulintaas maanta gaalkacyo waxay u baahneed waddooyin runtii qurux badan baahi weyn baa runtii u qabnaa haddaannahay reer gaalkacyood inay maanta suurto gashana ilaahay baan uga xamdinaynaa kabacdina waxaan uga xamdinaynaa madaxweynaha iyo wasiirada halkan jooga iyo mas-uuliyiinta kale intaas kadib waxaan rajaynayaa insha allaahu sidii loogu talagalay inay runtaa waddadaas u bilaaban doonto hadduu alla idmo gaalkacyo marka la fiirsho waddadan waa waddo muhiima wey waa waddadii gaalkacyo lafdhabarta u ahayd wey in la dhisaa runtii waxay ka qayb qaadanaysaa bilicdii iyo horumarkii magaalada wey marka insha allaahu rag dadka reer gaalkacyo waxaan ku bogaadinayaa dowladdu waxay noo dhistay halkii kilomitir waxaan rabnaa inaannu annaguna inta kala dhisanno hadduu alla idmo oo madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni oo horey u ballanqaaday oo maantayto bilaabanaysa ayna fulinaysa shirkadda kibaarko sharaf weyn bay noo tahay aniga iyo wasiirradii micigamaarta ahaayoo gobolka mudug iyo haddii la ay kuu roon yahay dowladda puntlandba inay joogaan sharaf weyn bay noo tahay dhanka kalena wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland maxamed faarax maxamuud ayaa sheegay in la dhammaystirayo dhismayaasha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada gaalkacyo waxaan rajaynaynaa muddo gaaban gaalkacyo ilaa boosaaso inay isku xirmaan ilaahay idankiis waa boos gaalkacyo ilaa boosaaso waxaad ka dareemi kardhaan hadda saddex meelood baa dhismaha waddooyinku ka socdaa saddexda meeloodoo hadda uu ka socdo ee birta dheer hadda waxaa ka soo bilaabay birta dheer ilaa iyo garowe shirkaddan baa hadda soo dhistay aan ila joogno kibaarko kontrakti labaad baannu siinnay birta dheer bay ka soo bilowday ilaa iyo kalabayr bay soo gaadhsiinaysaa kalabayr ilaa jalabna inshaa allah qorshaannuu haynaa ee garowe iyo dangoroyana dhismihii waa ka socdaa carmo waxaa la qardho ilaa iyo meesha la yidhaahdo boosaasana waa ka socdaa ceel daahir ilaa iyo hadaaftinimo yaah ayadana dhismihii waddooyinku waa ka socdaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo magaalooyin kale oo ka tirsan maamul goboleedka puntland waxaa muddooyinkii dambe ka socday dadaallo lagu dhisayo wadooyinka oo ay wado dowlad goboleedka puntland